magaalada kismaayo ayaa waxaa kusoo badanaya arday xiiseynayso barashada luuqadaha ardayda ayaa waxa ay badanaa bartaan luuqadda ingiriiska taasoo ay u fududaynayso inay horumarro kala duwan ka sameeyaan waxbarashadooda macadka alikraam waxaa lagu bartaa luuqadda ingiriiska waxaana ka faa'iidaysta arday badan oo sanadkii ka qalinjibiya waxa ayna qaarkood macallimiin ka yihiin macadka qaar ka mid ah ardaydii horey uga qalinjibisay macadka oo hadda bara ka ah ayaa waxaay warbaahintu waamuuga warbixiyeen waxyaabaha ku kalifay ardayda inay bartaan luuqadda ingiriiska
dadka mar walbana waa ogeysiinaa anaga hadda macadkaana ayaa macalinka ahay ardayda mar walbana barnaamij waa u qabanaa barnaamij dhiirigelina sidoo kale heading program barnaamijyo badan u qabanaa aan ku boorinayno inay luuqadda ingiriishka ay bartaan waxaana ogeysiinayaa inay luuqadda ingiriishka aad muhiim u tahay oo qof walba laga doonayo inuu barto marka sida hadda ardayda iskuulaadka dhigta aad bay muhiim u tahay inay luuqadda ingiriishka bartaan sababtoo ah maadiy maadooyinka ku baxa iskuulaadka sida scientific subjects maadooyinka scientificda masliga waxay ku baxaan luuqadda ingiriishka marka waxaan ka mid ahaa ardaydii ku soo biirtay ama si toosa uga baratay luuqadda ingiriisiga waxaana ku soo biiray macadka alikram sanadii labada kun iyo tobanka waxaana ka mid ah ardaydii qalinjibisay sanadii labada kun iyo saddexiyo tobanka qofka haddii uu baro noqdo baro waxa waaye inuu qofka wuxuu bartay dadkiisa la wadaago wax wanaagsan hadday yihiin sidaa darteed luuqada ingiriisiga hadda waa luuqad saameyn ku leh caalamka dhanka cilmiga iyo wada xiriirka bulshooyinka caalamka sidaa darteed ardaydeena soomaaliyeed si ay awood ugu yeeshaan inay luuqada ingiriisiga wax walba ku baari karaan dadkii ay arkaan ama ay la kulmaan markay wadamada qalaa tagaan ama xataa waddankooda hadii loogu yimaado inay wada xiriir ama communication ay la samayn karaan ilan ardayga haddii uu luuqada ingiriisiga barto marka laga soo tago caawinta ay ka caawinayso ama gacan ka geysanayso fududaynta maadooyinka santifikada inay u fududayso waxaa jiro meelo badan oo ay ka caawin karto sidoo kale inuu qofka booqdo youtube-ka ama google-ka inuu daawado qudbooyin caalamka dooda ah in diintiisa iyo sharaftiisa iyo dalkiisa xitaa uu ku difaaca luuqadan si kastaba aadshee barashada luuqadda ingiriiska ayaa magaalada kismaayo kusoo badanayso taasoo ay inta badan ardayda ee waxbarashada kala duwan ka sameeya magaalada ay markaasi ku howlan yihiin sida ay luuqadda ingiriiska ay u baran lahaayeen maadaama buugaagta inta badan jaamacadaha iyo weliba buwaagta kala duwan ee lagu barto iskuullada ay qaarkood ku qoran yihiin luuqadda ingiriiska